golaha wakiilada somalilan ayay maanta u bilaabatay toddoba cisho oo fasax ah oo lagu soo turxaan bixinaya khilaafaadka maalmihii u dambeeyey ka dhex alowsanaa golahaasi khilaafka golaha wakiilada ayaa la sheegay inuu salka ku hayo loolan siyaasadeed oo u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah gaar ahaana guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo guddoomiye u ah xisbiga wadani ee mucaaradka arrinkaasi oo keentay in wax laga bedel wax kabedel lagu sameeyo xeer hoosaadyada golaha iyo qaabka fadhiga shir guddoonka golaha oo ay siyaasiyiinta xukuumadda iyo xisbiga talada hayaba ka biyadideen haddaba sahre cidla nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay cabdiraxmaan cadami oo ah guddoomiyihii hore ee hay-adda shaqaalaha somalilan oo falanqeynaya waxa khilaafka keenay iyo sida lagu xallin karo intaba
bismillahi raxmaani raxiim aada baad u mahadsan tahay sahra say ila tahay awalba baarlamaanku wuu jiray xeer hoosaadna wuu lahaan jiray mar walba way dhici jirtay marmar in la iskhilaafo laakiin kani waxaad moodaa inuu ka yaro badan yahay oo aanu u dhexayn baarlamanka dhexdiisa ood mooda hawshu inay udhexayso guddoomiyaha baarlamanka iyo xukuumadda faragelinta xukuumaddu laba arrimood bay salka ku haysaa mar waxa weeyi guddoomiyaha baarlamanku wuxuu guddoomiye u yahay xusbi mucaarida oo la loolamaya xisbiga kulmiye ee xukunka haya marka khatar bay u arkaan guddoomiyaha xisbiga mucaaradkaa oo maalmahan dadku u arkaan inuu awood badan yahay inuu u fadhiyo boos saameyn ku yeelan kara muxuu ahaa awoodda siyaasadeed amba xusbiyeed ee dalka sababta labaad ee dawladdu ay faragelinta u sameynaysaana waxa weeye inay ku midayso xisbigii kulmiye ee xukuumadda ay ka dhisan tahay oo waayahan aada su khilaafsan aadana u kala fogaaday inay u noqoto wasiilad amba dariiq loo abuuro cid kale oo u midoobaan markaa taasina iyana ujeedadaasina kama maqna meesha waa tahay markaynu shir guddoonka golaha wakiilada si guud u eegno guddoomiyaha cabdiraxmaan sidaad adiguba sheegtay wuxuu ka tirsan yahay xisbiga wadani uu guddoomiye u yahay labadiisa guddoomiye ku-xigeenna waa xisbiga kulmiyey kasoo jeedaan marka khilaafka marka horeba intaan la gaadhin xeer hoosaadka wax laga bedelay ma waxaa la odhan karaa khilaafkooda wuxuu ka dhashay labada xisbi ee ay shir guddoonku kasoo kala jeedaan dabcan markii loo arkay inaanay fiicnayn inuu sii joogo guddoomiyahani baarlamanka ayaa labada guddoomiye xukeen oo xisbiga kulmiye kasoo jeeda ay dhaqdhaqaaq sameeyeen iyo xildhibaano kale oo taageeraya waa markaa markuu isaguna difaaca galay oo dhaqdhaqaaqa sameeyey inuu xoosaadkan amba soo bandhigo amba guddiyadii joogtada ahaa wax ka bedelo waa tahay wax kabedel baa lagu sameeyey sida adiguba sheegtay guddoomiyeyaashii guddi hoosaadyada dhinaca kale markaynu ka eegnana xer hoosaadka golaha wakiilada ee wax laga bedelay ee kala sarraysiinta shir guddoonka oo guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen xataa fadhigii qaabkii ay u fadhiisan jireen wax laga bedelay maxay macnaa samaynaysaa in labada guddoomiye ku-xigeen ay kursi ka hooseeyo guddoomiyaha fadhiistaan macnaha ama nuxurka ku duugani muxuu yahay maadaama oo dad badani ay ka biyodiidsan yihiin qaabka fadhiga golaha welibana shir guddoonka loo bedelay runtii horta sidaan kuu sheegay sahraay meeshan loolan gees kasta ha lagaga yimaadee loolan noocaasa jira markaan usoo noqdo su-aashaada baarlamanku waxay isku raacaan amba u bataan sidiisuu sharcigu yahay sidaa darteed awel wuxuu ahaa isfahan shirguddoonku wuxuu ahaa bari saddex nin ka koobnaa sida caadadana speakerka baarlamanku amba chairmanku waa qof keliya laakiin in badan somaliland waxay kusoo dhaqantay in ay ka dhigaan guddoomiyihii baarlamanka dad guruuba oo ka kooban saddex qof haddii la kala qaaday oo baarlamankii sharci imaka ay ka dhigeen inuu guddoomiyihii qof noqdo amba speakerki ku-xigeenadiina ay noqdaan darajo ka hooseysa oonay noqon body yani guruub aanu noqonin shirguddoonkii hadday u dhigeen anuu u malayn maayo inuu ku jiro wax sharciga ka hor imanaya haddii ay meel sare fadhiistaan iyo hadday meel hoose fadhiistaan marka run loo hadlo wax macnoy samaynaysaa ma jirto waa tahay markaa ma fadhiguun baa la bedelay markaad hoos u eegto baarlamanka mise waxa la bedelay xataa awoodahoodii runtii fadhiga oo keliyaa la bedelay shuruucda la bedelay sidaa wax u weyn ma aha waayo maanta hadduu maqan yahay guddoomiyaha baarlamanku awoodihii aw lahaa wuxuun baa yeelanaya qofka sii haya meeshiisii iyagun baanay noqonayaan maduu ka maqan yahay meesha waa tahay maxaad is leedahay khilaafkan maanta wuu kaga duwan yahay kuwii hore u dhici jiray oo xataa mar gaadhay in golaha wakiilada albaabada loo xidho oo ay wakhtigaana guurtidu soo kala dhex gashay iyadoo weliba mudaharaadyo ay shacabku sameeyeenna dhiig ku daatay horta runtii mar walba marka hore ad sheegtay iyo imakaba khilaafyada baarlamanka had iyo goor waxaa door ka qaata xukuumadaha hadday tahay xukuumadii hore iyo hadday tahay tan maanta joogtada mucaaridka naftoodu qayb bay ka qaataan khilaafka qayb bay ka yihiin oo kama madnaadaan mar walba iyaguna iyagoo muddo gees xarigga u jiidaaya marka anigu ma qabo khilaafkan maanta iyo xukuumaddu awoodda ku leeday iyo faragelinta inay ka duwan yihiin haddaad aragto wax soo noqnoqda soo noqnoqda waxa weeye macnaha waxba waan laga baran waxaana had iyo goor khasaaruhu ku dhacaa dadweynaha ugu dambeyntii cabdiraxmaan cadami tala ahaan maxaad soo jeedin lahayd si talo labaduba labada dhinacba ay ku guuleysan karaan xasiloonidii goluhuna usoo noqon karto oo muranku uu meesha uga baxo wallaahi anugu laba qodob baan ku talin lahaa ka u horeeya inay xukuumaddu yacni ilaa xadka ay ku talax tegayso arrimaha baarlamanka amba khilaafaadkooda amba waxay ka raadinayso oo ay yarayso taa waan ku talin lahaa waxna way faa'iidadiina way kasoo bixi lahayn ka labaadna waxa weeye baarlamanku inay muujiyaan mas-uuliyad inay isdareemaan inay hormood u yihiin oo wax badan ay ka sugayaan dadkii soo doortay waxa laga rabaa mas-uuliyad ka badan si ay u dhaqmayaan maanta ayaan ku talin laha haddii labadaa la helo oo laisku miisaamo waxaan qabaa somaliland wax ay ka faa'iido dadkuna ku niyad samaado inay kasoo bixi karaan